xogeyaha difaaca ee maraykanka lloyd austin ayaa goor dambe ee jimcihii shalay waxa uu siixay amar ku saabsanaa in hantida iyo awoodaha dheeriga ah loo wareejiyo bariga dhexe iyo qaybo ka mida yurub kadib ballanqaadyo tehraan iyo xulufadeeda ay markaasi ku dhaqaaqeen oo ay sheegeen in ay aargoosi ka samayn doonaan dilkii usbuucii lasoo dhaafay loo geystay taliyihii sare ee xisbullah ee lubnaan iyo hogaamiyihii siyaasadeed ee kooxda argixisada ee xamaas ee lagu dilay dhulka iiraan tallaabooyinka maraykanka ayaa waxaa ka mid a in uu u dirayo bariga dhexe markabka xambaara dawladaha u s s abraham lincoln oo ay la socdaan maraakiibta badda iyo kuwa wax burburiya oo awood u leh in ay soo ridaan gantaalada balestiga intaasi waxaa dheer in maraykanka uu geynayo gobolka qalab awoodda difaaca gantaalada ee dhulka ah batagonka ma sheegin xilliga maraakiibta iyo dawladaha kala duwani la howlgelin doono laakiin bayaan uu soo saaray jimcihii ayuu ku tilmaamay tallaabooyinka kuwo laga maarmaan u ah si loo yareeyo suurtagalnimada xiisadda gobolka ee iiraan iyo xulufadeeda bayaanka ayaa sidoo kaleeto waxaa lagu sheegay in dhaqdhaqaaqa awoodda ciidan ee dheeraadka ee ku wajahan gobolka loo gon leeyahay in lagu hagaajiyo ilaalinta ciidamada maraykanka si loo kordhiyo taageerada difaaca israa'iil iyo in la hubiyo in maraykanka uu diyaar u yahay in uu ka jawaabo xaalado kala duwan awaamiirta cusub ayaa soo baxay saacado un kadib markii austin uu ballan qaaday taageero dheeri ah oo uu siinayo israa'iil mar uu telefoon kula hadlay wasiirka difaaca ee israa'iil yof galand xogayuhu waxa uu ku celceliyey taageerada xooggan ee amniga israa'iil waxaana uu ku wargeliyey wasiirka tallaabooyin dheeri ah oo ay ku jiraan isbedelada dhinaca difaaca ee socda iyo mustaqbalka ee ay wasaaraddu qaadi doonto si ay u taageerto israa'iil sida ay afhayeenka pentagon sabrina sing ay ku sheegtay warbixin kooban haysadda gobolka ayaa si weyn u sii korortay usbuucii lasoo dhaafay kadib markii israa'iil ay weerar ku qaaday lebnaan oo ay ku dishay fu'aad shukur oo ahaa taliyihii ugu sarreeyey ee xisbullah iyo dilkii xigay ee hogaamiyihii siyaasadda ee xamaas ismaaciil hani oo tahraan u joogay dabaaldegga caleemo saarka madaxweynaha cusub ee iiraan israa'iil sacad uma sheegan mas-uuliyadda dilka hani balse hogaamiyaha ruuxiga ee iiraan aayatullah cali khamiini ayaa mas-uuliyadda israa'iil dusha ka saaray waxaana uu ku baaqay argoosi dembiilaha taliska argixisada sahyuuniyadda ah ayaa dilay martideennii shahiiday ee qaaliga ahaa ee dhulkeenna wuxuuna sababay murugo laakiin waxa uu diyaarsaday sidii uu u mudan lahaa ciqaab adag ayuu khamiini soo dhigay baraha bulshada ee ex waa waajibna saaran inaan argoosanno ayuu ku yidhi qoraal kale oo gaara mar ay khamiistii teleefon ku wada hadleen madaxweynaha maraykanka jo biden iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa biden waxa uu ka hadlay dadaalada lagu taageerayo difaaca israa'iil oo ay ku jiraan ka hortagga gantaalada balestiga iyo dayuuradaha aan duuliyaha lahayn